xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo shalay la hadlay madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta ayaa waxay ka wada hadleen arrimo khuseeya amniga gobolka oo ay ka mid yihiin xaaladaha ethoobiya iyo soomaaliya antony blinken iyo uhura kenyatta ayaa isla gartay baahida deg dega ah ee loo qabo joojinta colaadda ka taagan dalka ethoobiya gaar ahaana gargaarka bani'aadminimo oo aan la xanibin joojinta xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo sidoo kale in wadahadal lagu dhammeeyo colaadda ka taagan dalka ethoobiya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanka uu si weyn u taageersan yahay dadaalada dhexdhexaadinta ee madaxweyne kenyatta iyo ergeyga gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan geeska afrika olusugun obasanjo dhanka kalena blinken ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in madaxda qaranka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya inay si deg deg ah usoo gabagabeeyaan doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo islamarkaana laga ilaaliyo wax isdabamarin khatar gelin kara kalsoonida natiijada xogayuhu waxa uu xusay in maraykanka ay ka soo horjeedaan iskudaygii lagu doonayey in lagu hakiyo ra-iisul wasaare roble waxaayna isku raaceen in dhammaan dhinacyada ay khusayso ay ka waantoobaan ficilada iyo hadallada sii hurin kara xaaladda